suuqyada qudaarta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo qudaarta khudradda uu sare u kacu ku yimid ayaa waxaa ka mid ah qudaarta laga soo dhoofiyo wadamada dariska sida baradhada sidoo kale waxa iyana sare u kacay qiimaha basasha liinta iyo babaayga qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta suuqyada kismaayo ayaa ka warbixiyey sare u kaca ku yimid qiimaha la iibiyo qudaarta iyo waxaa sababay qudaarta waxaa laga dareemayaa sarakac aad u badan sida basasha iyo bardhada sidii xilli rabeedka loo gaaray waxaawaaye aada micnaha qiimahood u sareeyaan inkastoo beerihii ee biyo ay galeen bardhada maan hore adig raqiis aad laakiin hadda waxawaaye waa mar walba suuqa waxawaaye qudaarta mar raqiis ay noqon marna waa qaali waaye sidii hadda basashaan oo kale basal caddan iyo gaduudan marka hore qiimo aad u jabana lagu gadan jiray haddana waxawaaye sarowkac oo aada laga dareemaya oo kiilihii nus doolar aan ku gadan jirnay haddana kiilihii hal doolar waaye marka waa kaay marna nus doolar marna hadda laba doolar iyo hal doolar i baray mar maan hore ay tagtay laakiin hadda hal doolar aan ku qaadanaynaa waxay nooga imaataa dhinacan kenya ka imaada iyo etoobiya waa dareemi kartaa wixii sabab waaye xilligaa xilli roobeeda lagu jiraa baabuuraa lasoo saarayaa bahasha baabuuraa lagu keenaa wadooyinka dhiiqo waayo wadooyinka hadda xiran xilliga roobeedka waayo qeeneeda qaali waayo xagga babaayigu nagu qaaliyeeyey laba boqoloo kuna ku qaadanaynay haddana shan boqoloo kuna hoose ku qaadanaa seetoonka sideetan kuna ku qaadanayna boqol kuna ku qaadanaa barada kiintaalkeeda konton iyo laban ku qaadanayna boqol doolar hadda ku qaadanaa liinta waxaan ku qaadanayna saddex boqol loorkeed haddana waxaan ku qaadanaynaa shan boqol ilaa todoba boqol